soo dhawaada mar kale iyo madasha sixty madasha caawa waxaa marti noogu ah siyaasiga colonel bare aadan shire oo loo yaqaano ama lagu naanayso bare hiiraale bare marka hore kusoo dhawow madasha sixty
bismillahi raxmaan raxiim madasha iyo dadka ku jiraba rag iyo dumarba aada iyo aad waan idiin salaamaya insha allahu anagu waxaan joognaa muqdisho wixii su-aalaha oo aada u baahan tihiin inaad iga weydiisaan
waaya waa iga weydiin kartaan dadkana aada iyo aad baan u salaamaya aada baa umahadsan tahay aan gudagalno su-aalaheena bare su-aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxa weeye waxaad tihi waxaan joogaa magaalada muqdisho bare hiiraale muqdisho xilligan maxaad ka qabanaysaa muqdisho waxaan u imid markii horeba kismaayo area waan joogay kismaayo aan rag isku haynay dawladdan baa noogu timid wasiiro ka socda iyo iyaga iyo u n iyo muxuu aha urur goboleedka igad iyo barnaamijkaas waxaan ku imid xamar waxaan loo sheegay in shir lagu qaban doono kismaayo dib heshisiineed waxaan u baahanahay inaad ka qayb gashaan adigoo aada xamar tagto xamarna abaabulkiisa iyo shirka ka qaybgelidiisa aada xagga kasoo aado barnaamijkaasaa horta annaga naloo sheegay saasaan ku imid xamar shirkii isaga ahaa oo loo baahnaa oo dib u heshisiinta ahaa oo jubbooyinka la rabay inay ka qayb gasho oo dhammaan lagu heshisiiyo dadkaas sidii loogu talagalay uma dhicin mana qabsoomin shir forsambar ah oo ay igad iyo niman etoobiya iyo kenya ka socda oo la yidhaahdo gabre iyo maxamed cabdi afey baa shirkii waxay ka dhigeen kismaayo waxayna gacanta u geliyeen groupkaas axmed maloore ayagaa maamulayay ayagaa hayay ayagaa cidday rabaan ugu yeeranayay annagana nalagama qayb gelin naloogumana yeerin barnaamijkii halkaas ahaa sidaasuu ku fashilmay annagana cadaalad darro iyo xaq darro nalagu sameeyey laguna dawladduna ay uga tagtay ilaa heer madaxweyne kismaayo barnaamijkaas halkaasuu ku afjarmay waaya wuxuu ku afjarmay cadaalad darro wuxuu ku afjarmay in aanan laga qayb gelin wuxuu ku afjarmay in lasoo khiyaanay oo muqdisho khiyaanana lagu keenay meeshii maalintii lay dejiyey baana deganahay barnaamijkayguna xagga dawladda waa maxbuus
waayahay si fiican baan kuu fahmay bare hiiraale su-aasha kalan ku weydiinaya waxa weeye yaa lugooyada intaa lee kuu geystay yaa ku soo khiyaameeyey waayo cidda aad eeddaa dusha ka saaraysa eeddaas waxaan dusha ka saarhayaa xukuumaddii uu hogaaminahayey cabdiweli sheekh axmed wasiiradiisii lix wasiir oo uu noo soo diray oo uu hogaaminahayay nin la yidhaahdo goodax iyo igad oo iyadana ay ka socdeen gabre nin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo maxamed cabdi afey lugooyadaas iyo khiyaanadaas waxaa nagu sameeyey xukuumaddii cabdiweli iyo gabre iyo ninka la yidhaahdo maxamed cabdi afey oo etoobiya iyo kenya ka kala socda oo ku baraabanaya kuna dhibaateynahaya dadka magaca la yidhaahdo iigab waayahay annaga kuwaasaa khiyaanada iyo dhibaatada lagu sameeyey waayahay xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa cabdiweli eh, sheekh axmed meesha way ka baxday way maqan tahay way tagtay bare maxaad uga warwareegaysaa inaad eedda dusha ka saartid madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh oo isagu indhahaagoo shana shirkaa kismaayo intuu kuu yeedhay oo muqdisho ku keenay isagu ka qayb galay oo shirkii kismaayo tegey shirkiina uu si wacan u dhacay isaga maxaad eeddaa ka odhanay
wallaahi aada iyo aada baad umahadsan tahay welihii fulinta baan kuu sheegay barnaamijkooda laakiin haddii lagu daro madaxweynahana madaxweynuhu oday buu ka yahay khiyaanada nagu dhacday iyo cadaalad darrada nagu dhacday asagaa aabbo u ah asagaa tegey meeshii shirkii asagaa furay isagaa gebagabeeyey isagaa u tegey oo axmed madoobe wax aan awooddiisana ahayn waa tay adduunkana uu la yaabo u sheegay oo yidhi madaxweyne xisbiga aad tahay marka kama warwareegaye waxa weeyaan asaga ruuxiisaaba aabba u ah dhibkana haysta
waayahay xilliga imika la joogo ma maxbuus baa tahay mise marti baa tahay wallaahi aniga marti ma ihi waxa weeye nin lasoo khiyaanay oo xamar la keenay oo meel la dejiyey oo lix bilood aan dib loogu soo noqon oo barnaamijkii uu ku jiray oo siyaasida ahaa laga xayiray oo dadkii ay wax isku hayeen iyo halgankii aan ku jiray khiyaano nooga soo qaaday oo halkaana keenay kadibna hawshii dadkii iyagii laysku hayay ay iska maamulanayaan ayaguna ay dowlad ugu noqdeen urur goboleedyo ugu noqdeen ku dhex jiraan oo annagu hadda waxa weeye waad ogtahay oo goboladaas juba xataa kuwa kani hadda maba xukumaane waxaa xukumaa in la yidhaahdo gabre iyo maxamed cabdi afey marka barnaamijkaasu halkaasuu taagan yahay annaga nalagama joojinayo nalagama tixgelinayo nalaguma qay- qaybgelinayo dadkeeniina waa la dhex galay oo iyadoo hadda shir weyne uu uga socdo meesha la yidhaahdo garbahaarey inay inta diyaarada soo qaataan oo tuuladii meesha la yidhaahdo degmada doolow isugu geeyeen kadibna degmadii doolow etoobiya dadka loogu yeeray loogu indhaguduudiyey la yiri ilaa ilaa taga diyaarada loo keenay la saaray barnaamij ayagoo aan raalli ku ahayn lagu geeyey kismaayo waxa weeyaan waxa socdaa waxaas weeye waayahay bare hilaale caawi ciidamadaadii wallahi ciidamadaydi aniga waxa weeye fariisinkoodii bay joogaan samca ashraaf wayna ku fiican yihiin halkaasay ku sugan yihiin markii laga reebo khiyaanadii hore rag ku xarooday oo meel maxaabiis ku ahoo hubkii laga dhigay oo nimankan amison beleeyahay ee amison ma kala shaqaysa halkaase kenya meelay degan tahay hubkii looga xareeyo oo maxaabiis ah oo xataa aan xuquuqdii maxaabiista la siinin raggaasoo halkaasu ku jiraa laakiin fariisinkii samca ashkaaf halkaasaa ciidamada xoogoodii joogaan waana ku fiican yihiin
wararka qaar baa sheegaya eh, bare hilaale in toddobaatan ciidamadaadii ka mid ahaa ay ku biireen jubbaland ciidamadeeda ciidamo kale oo ciidankaaga ka tirsanaa hase yeeshee aan kula hayb ahayn in iyaguna ay dooni ay ku baxsadeen oo ay sidaa ku tageen kuwo kalena dhinaca dhulka ay duseen marka ciidanka iminka aad ku og tahay sabca ashraaf waa ciidan teleg ciidanka horta tiradiisa in la sheego oo saxaafad laga sheego meesha kuma jirto laakiin ciidan dhul ku baxsaday iyo ciidan bad ku baxsaday iyo ciidan ka qayb galay jubbalanta muxuu ahay axmed madoobe kooxdiisa inna ma jirto weeye waxaas propaganda weeye waxay ka mid tahay qaybaha dagaalka ee wax jira ma aha ciidamadamadu laba rugood bay kala joogaan mid waa idiin sheegay oo waa ciidanka ciidan amisom la jooga oo hubkii laga xageeyey fariisintii kale oo annaga saldhigga noo ahayd baana ciidankiis xooggiisii jooga
waa tahay colonel barre horta sidaadaba ma jubbaland haddii aan su-aasha ku weydiiyo jubbaland ma aqoonsan tahay jubbaland jubbaland waxa weeye waa gobollada gedo iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose jubbaland saasaa la yidhaahdaa waan aqoonsannahay jubbaland dhulkeedaan aqoonsannahay laakiin nidaamka hadda axmed madoobe iyo nimankaas ay kismaayo ku hayaan ma aqoonsanin mana aqoonsan doono marka ma waxaad diidan tahay sheekh axmed madoobe shaksiyan mise maamulka jira oo dhan axmed madoobe wuxuu ka mid yahay nidaamka meesha ka jira hadda oo nimankan iigad ka socda ay meesha ku camcaminayaan uu asagu madax u yahay marka asaga iyo maamulkiisa midna annagu ma ogolin mana aqoonsanin mana aqoonsan doono sababtoo ah waxaan ku leenahay baanba jirinba
waayahay bare hiiraade marka xaqiiqda laga hadlo geed gaaban iyo geed dheerba waxaad u fuushay inaad noqotid madaxweynaha jubbaland iska daahanasho madaxweynehe waxaa inta badan ay dadku ku sheekaystaan in ciidankaagii hadhuurlaha lagu daray oo la jebiyey ama laga adkaaday marka marka laga soo tago dagaal innaba ma ka fikirtay inaad nabad wax ku raadisid oo dhinaca kalena ku eegtid maya adeer waxa weeye dadku horta in wax la iska sheego burbuleen ma ahan cadowgaadaa wax kaa sheegaya ehelkaadaa wax kaa sheegaya laakiin waxaa lagaa sheegahayo ama dagaal weeye ama wax xaqiiqaha weeye annagu nabad waxaan ku bedelaynaa ma ay jirto hal sano iyo wax la jiraan waxaan deganaa baan ku yidhi shan kilomitr kismaayo waxaan u diidnay inaan ka dagaalano in dadkanagaan u turaynay sidaas awgeed nabad in wax lagu soo celiyo oo dadku isku fahmo weeye waxaan annagu rabne annagu wax kale oo aan doonayna ma jirto nabad inaan wax ka raadiyana waa midaas waxa aan tusaale ugu qaadan karto marka annagu nabadtaan hadda wax ku doonaynaa nabad baan rabnaa dib u heshisiin baan rabnaa dadkanaga soomaaliyeed oo carradaas degan oo degaanka in laisu keeno oo lawada hadal siiyo baan rabnaa waxa iyagu ay wada leeyihiin oo ay samaysteen oo ama qoraal ha noqdo ama qofkii ha noqday iyo xildhibaanadii iyo wixii ka qaybgelayay iyo nidaamkii wax annagu aynu wada leenahay oon wada samaysanay warka anigu waxaan doonayo nabad baanu ku doonaynaa laakiin cadaalad daraa meesha ku jirta ama dawlad difan ha noqoto ama urur goboleedka wakiilka ay u yihiin ninka la yidhaahdo maxaa cabdi afay iyo gabre waxaasaa diiday meeshii in cadaalad ka dhacdo oo dadkii isugu yimaado ayagaa dad gaara xambaarsan dad gaara iyo dadkii kale oo soomaaliyeed oo deegaanka ahaana barnaamijkaas aan ka qaybgelin tiil cad oo gruubkaas axmedmadoobe bay sameeyeen ayagaasaana barnaamijkaas hadda si xun u maamulaya waayahay barrow marka ugu horeysa ma kala hadashay madaxweynaha intaa iminka aad ii sheegtay oo ma tidhi ninkii tiradu ka go-eysay anigay ahayd anigaad halkan ii keenteen inaan shirka ka qayb galo haatanna waad iga tala baxdeen sidee waxu jiraan foolka fool su-aasha ma isu weydiiseen madaxweynaha
kafool kafool baan isu aragnay oon uga wada hadalnay oo markii uu aadayay oo shirka uu furayey baan wada hadalnay waxaan u sheegay in aan barnaamijkaas maantay uu aadayo aan ka maqannahay oo groupkanagii dib u heshisiinta in laga qeybgeliyo ay ka loo baahnaa ay ka maqan yihiin sidaas awgeed waxaan kugula talinayaa inaadan barnaamijkaas hal qayb keliya una furin shirka una xidhin oo taas cadaalad darro weeye shacabkii soomaaliyeed oo deegaankaas oo dhan barnaamijkaas kuma jiro marka waxa weeyaan mas-uul darro dee madaxweynuhu si cadaan uu ugu gacanfeynaa arrintii
hagaag dhegeystayaal halkaa weli aada nagala socotaan oo uu waraysigaasi inagala socdaa ama uu idinka soo gudbayaa waa madasha sigisti aynu kusii soconno amaba sii wadanno su-aalaheenii oo caawa uu marti inoogu ahaa siyaasiga weyn colonel bare aadan shire oo bare hiraare loo yaqaano su-aalaheenii haddii aan dib ugu noqono bare waxaad moodaa in adiga keliga un shaksi ahaan aad ka maqan tahay shirarka nabadeed ee ka socda magaalada kismaayo dad badanoo ama beeshaada ha noqdaan ama kula mabda ah ayaa shirkaa u fadhiya oo nabadda soo dhaweeyey oo miiska wadahadallada fadhiya marka cidda aad tegaysid ee shirka ka maqan waayo ma shaksiyan ma naftaada mise waa dad kuwa qaba fikirkaad qabtid oo meesha ka maqan
maya adeer waxaa ka maqan fikirkayga ma ahan keliya waxa weeyaan dhammaan dadkii deegaankaas deganaa oo soomaaliyeed oo la rabay shirka inay ka qayb galaan way ka maqan yihiin gaar ahaan annagu meel ahaan waan ka maqan nahay waad og tahay oo haddee dadka meeshii la geeyey ayagoo shir weyne uu uga socdo darbahaarey oo gobolkii la fadhiyo in inta diyaarad la qaatay laga soo qaaday meesha la yihahdo doolow dad la soo ururiyey oo aan ahayn dadkii dadka matalayay marka waxa weeyaan waxa meesha ka socdaa waa dagaalkii annagana lagu hayay qayb kamida weeye mid dadkii uu u dhan yahay maaha
waayahay haddiiba iminka aad nabad doonaysid colonel bare aadan shire bare hiiraade oo aad nabad ku baaqaysid sidee u dhici karta haddaad maanta maxbuus ba ku tahay magaalada muqdisho oo aadan diyaarad raaci karayn oo aadan kismaayo tegi karayn oo aadan meel kale tegi karayn bal marka hore intaad nabad iyo shirba ka shaqayn naftaada sidee u barixi kartaa marka hore
maya aniga aniga naftayda sidaan u barxaana waan aqaan waanan barixi doonaa waxaana ka qayb geli doonaa oo waan abaabulnay oo noo qorshaysan shirka garbahaarey ka socda oo midnimo two waan ka qayb geli doonaa haddii alla idmo marka annaga waxa weeyaan xayiraadaan idin sheegay waxa weeye waa waa midda halkan iyo kismaaye igama xayira inaan gobolkii aado
waa tahay dhinaca isbedelada magaalada kismaayo oo kale gudaheeda waxaa la sheegaa ay wararku sheegaan in nabad buuxda ay dadku haatan ku nool yihiin ama ku naaloonayaan nicholas key oo ah ergeyga qaramada midoobay u jooga waddanka soomaaliya oo dhowaan ka hadlayay magaalada kismaayo gudaheedu waxa uu sheegay in kismaayo ay tahay meel nabadeed oo haatan soo ifaysa wuxuu ku tilmaamay hogaamiyaha ama madaxweynaha jubbaland inuu yahay madaxweyne ama hogaamiye dhaba waxaa kale oo uu jibaaxay in dadka laga tiro badan yahay ee markaasi awood qaybsiga marka laga hadlayo aada loo soo dhaweeyey oo aada loo ixtiraamayo waxa iyaguna socdo bare hiiraalow dhaqdhaqaaq ku saabsan in la sameeyo xubno baarlamaan waxaa lasoo dooray ilaa iyo shan iyo toban degmo oo min afar xubnood ah waxaa halkaasi ay noqonayaan lixdan xubnood waxaa kaloo magaalada kismaayo la siiyey shan xubnood gudaheeda toban xubnood madaxweynaha ayaa awood loo siiyey inuu isagu iskii usoo doorto waxaasoo dhan markii aad eegtid ood isha marisid ma ku muuqataa nabad iyo barwaaqo iyo cadaalad
waxaasaad sheegaysa oo dhani waxaan anagu aqoonsannahay iyo waxaanu ka warqabno iyo waxaanu rabno maahan waaba kuu sheegay waxaan ku yii waxaa meesha ka socda waa dagaalkii nalagu hayay qayb kamida weeye marka waxa weeya waxa aad ka hadlayso waxay ahayd in dadku u dhan yahay oo dadku wada heshiiyo oo shir weyne dadku uu ku heshiiyo loo qabto oo ay dadku barnaamijkaas ka wada qayb galaan marka waxa waxa hadda aad sheegayso cid ka qayb dadka ka qayb gelaya waa dadka iyagu ay diyaarsadeen axmed madoobe uu asagu diyaarsaday oo soo qaad qaadanhayo weeye laakiin wax dadkii deegaanka ahaa si xismiga loogu yeeray oo looga martigeliyey oo ay u joogaan ama dhaqan ha noqoto ama siyaasade ma ay jirto ninkan jamcadda qur'aanka ka dhexaysa wakiilka u ah ee soomaaliyana ninkaasu waa nin khaa'ina weeye khaa'in wuxuu ku raaxaysanahayaa dadka dilkiisa wuxuu ku raaxaysanahayaa dadka kala qaybintiisa wuxuu sheegahayaa wax dhibaato iyo dulmi dadkii lagu samaynayo ku markhaati furayaa meeshan kismaayo la yidhaahdo waad ogtihiin waxaa ka dhacay dil laguma tilmaami karo waxbaa lagu dilay laguma tilmaami karee waxaas lagu tilmaami karaa xasuuq qismi ah in kismaayo ay ka dhacday oo rag iyo dumarba lagu laayay oo dadkii xuquuqdoisii iyo wixiisii lagu tuntay oo dhismayaashoodii iyo hantidoodii mid guurtay iyo midaan guurta ahayn ba lagala wareegay oo la qaatay oo aan dadkii deegaankaas ahaa ama siyaasiyiin ha noqdo madax ha noqdo madaxda u ahaa dadka meelaha degan deegaankaas aan lagana qaybgelin loona ogolayn inay tagaan waxaasuu ka shaqeeyey waxaasuu ka markhaati furay marka waxa weeye waa arrin cadaalad darro ah oo uu ku samaynayo wey wuuna og yahay waxaan ka mid ahaa anigu rag u tegey xafiiskiisa ugu tegey u sheegay barnaamijkan dib u heshiisiinta oo naloo keenay waxaan u baahannahay si cadaalada oo rasmiga inay u dhacdo ee aan muxuaha group keliya aadnaan gacan ku siin waxa weeyaan wixii aan annagu u sheegnayna wuu diiday groupkii gaarka ahaana arrintii kula shaqeeyey marka waxa weeyaan dhibaatada aabbaheedba weeye ninkaas
dhibaatooyinkan aad ka sheegaysid kismaaye ee kufsiga iyo dilaalka iyo xasuuqa marka aad ku tilmaantay barrow haddii berri ka maalin lagu yimaado cadeymahooda ma haysa ma caddeyn kartaa horta hello waa laana weydiiyo waayahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo colonel barre aadan shire barre hiiraale kenya locol baa tahay ethoopia locol baa tahay axmed madoobe locol baa tahay xasan sheikh waa adiga hadda ka cabanayay waxaasoo dhan marka la eego barre yaa saaxiib la tahay yaa kula jaala adeerow aniga waxaa ila jaala oon saaxiib la ahay ilaahayga weynaa oo waaxidka ahaa saaxiibkaygu warkaas isagaana insha allahu noo iilinaya waxa aad sheegaysa oo ama ha noqoto ethoopia ama ha noqoto kenya ama ha noqoto nimanka urur goboleedka ay iyaga ruuxooda ku shaqaysanayaan waxa weeye waxa ay ku dhaqmahayaan waxaan anigu raalli ka noqon kara maaha waxaan anigu yeeli kara maaha wax dadka soomaaliyeed dan u ahna maaha ilaahayna iguma khasbo inaan anigu shisheeyo dabadhilfu noqdo oo danihiisa fuliyo wax kasta iyo meel kasta oo aan u maro haddaan noolahay annagu xuquuqdanada iyo xorriyaddanada waan difaacaynaa waxa meesha ka socdaana waxa weeye gumeysi run ah weeye waxa weeye nimanka hadda aad sheegayso dhulkii way haystaan gobolka gado oo kale ka soo qaad qayb waxaa xukuma kenya qaybna waxaa xukuma ethoopia isuma tegi karaan isku siyaasad maaha qolo qolo u gurmanaysa iyo qolo qolo rabta iyo qolo qolo xiriirlale midna ma jirto marka waxa weeye ma waxaasan anigu raalli ka noqon karaa waaya mise wa qof kasta oo soomaaliga maxaaligu ka noqon karaa waxaas
waa tahay barri hiiraale markay kuu noqoto cadowgaaga kenya iyo al-shabaab kuma ku ood sakeeya shabaab iyo kenya kenya annaga xabadii noogu dambeysay waxay ahayd xabadda kenya iyo dadka la socda marka ayadaan ka wada hadlaynaaye waxa weeye iyaduna sidaasay u dhacdee hadda shabaab iyo barnaamijkiisa kuma aan jirno
waa tahay barre hiiraale haddii beeshaadu ay ku timaado ay kula hadasho ay ku tiraahdo halkaa naga fadhiiso barrow khaati baanu kaa taagannahay nabad baanu qaadanay jubbaland miiska wadahadallada annagaa tegayna iska naso maxaad odhan lahayd warbeeshayda hadda waa tanshirku uga socdo meesha la yihahdo garbaare ama dibadha jo ama gudaha jooge shirkii rasmiga ahaa oo beeshu ay iclaansatay oo ay isugu tagtay garbaharey buu ka jiraa garbaharey maalaha jooga aniguse hadda xamar ma joogo waxaa ku tashanayaassoo beeshii ma aha waxa weeye warkaasi waa warar maaragtay iska raqiisahe anigu waxaan u dagaalamaya xuquuq keligay ama ahane xuquuqda dadka soomaalida ah oo deegaanka ah oo mara beeshanadu ay ka mid tahay weeye waxaan u dagaalamayno aniga haddii iya dadkii aan u jeedo ama aan arko inay xor u yihiin xuquuqdooda ka hadli karaan uga qayb qaadan karaan u samaysan karaan waxa weeyaan anigu intaan u dagaalamayaba weeye ma ahan anigu hadda jubbaland barnaamijkan jubbaland waxa weeye haddaan gobolkii ugu weynaa gobolada oo g- gaboo la oran jiray hadduusan siis cadaalada oo fiican aan loogu martigelin aan looga qaybgelin ayna uga shaqeyn maxaa ka soconayaa su-aashu weeye macnaha halkaas waxaan ku ifaysa inaan dadku inuu isfahmo oo la heshiisiiyo ayna rabin urur goboleedka igab iyo nimanka wakiilada uga ah marka waxa weeye aniga maahan inaan anigu diidanayo anigu hadda madaxtinimo kalada doonaye laakiin waxaan rabaa dadkanaga xuquuqdii uu ku lahaa inuu helo
waayahay a bare hilaale marka la eego maamul goboleedka puntland waxay taageero hiiliyo hooba siisay dhismaha jubbaland bilicdeeda iyo dhaqaalaheedaba adigu sidee u aragtaa puntland miyay kaa eexatay mise dhibku dhib uma aragtid aragtidaadu waa sidee
puntland puntland afar iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay nimankii aan kismaayo isku haynay weeye oo nagula dagaalami jiray marka waxa weeyaan sideed u aragtaa ma ahane puntland iyo nimankan isku mid bay ahaayeen ilaa waagii afar iyo labaatanka sano waxaa nagula dagaalamayay ayagay ahaayeen siyaasadeedii waxay iska bedeleenna male marka waxa weeyaan waxaan u arkaa inay yihiin dadka nala dagaalamahaya oo cadowga noo ah oo annaga midnimada dala diidan oo nagu dhex jira oo lacagta ku bixinaya dadka kuwa biirikaatayaasha ah ka kaxaysanaya dagaalka nimanka nagula jirayba weeye ayagu
bari ilaale si aad la socotid waxaa maamul goboleed laga sameynayaa gobolada dhexe ee soomaaliya shirkaas wuxuu ka socdaa oo haatan ay wufuddu joogaan degmada cadaado ka barra hiiraale ahaan laga yaabaa shirka inaad ka qayb geshid oo aad wufudda ka mid noqotid maya gobolada dhexe barnaamijkeeda annagu waxa weeye taageeraan u nahay dadkii taageeray oo abaabulay oo ku dhiirageliyey dadka shacabka ah oo gobolada dhexe ku nool inay isu yimaadaan oo ay ayadooda ka tashadaan oo heshiiyaan markay heshiiyaan oo ayagu ay si fiican u heshiiyaan oo si fiican isu gacan marsiyaanna ay maamul ay u midaysan yihiin oo ayagu xaggooda ka yimaadeen inay samaystaan wixii aan ku abaabulnay oo aanu ku dhiiragelinay weeye insha allahu barnaamijkaasna si fiican buu u hirgalay gobolada dhexe dadka degan way isku tashadeen shirka ayagaa wada ayagaa dadka isu keenay dadku ayagaa isxilqaamay waxa weeyaan anigu haddii loogu martigeliyo waa gaal laakiin barnaamijkaas isaga ah taageero un moogiye hadda anigu waxaan toos ugu dhex jira ma aha
wagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku geli jirnaa waraysigii caawa uu noogu martida ahaa colonel bare aadan shire oo bare hiraale loo yaqaano oo jooga magaalada muqdisho waxaan mar kale u mahad celinayaa xidhiidhiyaha madasha sixty asadna suudi oo isagu qayb libaax ka qaatay xidhiidhinta iyo isku xidhka madashan sixty waayahay ka bare ahaan oo kale marka la yidhaahdo bare wuxuu kasoo jeedaa caabudwaaq oo ka tirsan gobolada dhexe amaba dhuusamareeb hoos timaada oo deegaankaagu deegaankaagu uu halkaa ku arooro waxaad moodaa inaad xoogaa aad ka lexleexanaysid in maamulka gobolada dhexe aad ka qayb geshid laakiin si aad u hanqal taagaysid jubbaland in aad wax ka noqotid markaa ka barre ahaan ma dhinaca khayraadka iyo barwaaqadun baad ku hilaacaysa ood eeganaysaa mise waxaad eeganaysaa meesha dantu ay beesha ugu jirto anigu waa kasoo jeedaa caabudwaaq dadka degan baan kasoo jeedaa kismaayo iyo juba dadka deganna iyo dadkaas awalwaaq waad sheegaysidna waa isku mid waa isku qolo labadoodaba isku si baan anigu u arkaa inay xuquuq yihiin marka waxa weeyaan anigu laakiin aluga iyo xagga taageera puntland iyo iyo nimanka la yidhaahdo groupka axmed madoobe waxay yidhaahdeen puntland iyo puntland waa wa waa jubbaland jubbalandna waa puntland cabdiweli iyo axmedoobe yaa warkaas yiri annagana waxaana lagula yaabayaa marka in caaluga colonel inagoo gabagabadii waraysigeyna marayna bal marka hore aan hal su-aal si kooban aan kaaga weydiiyo shirka midnima two waxyaabahaas leedahay ayaa kasoo bixi karaya shacabka ku dhegaysanaya maxaad kow ka odhan lahayd ama aad u tilmaami lahayd
waxaan ka oran lahaa idinkoo aada iyo aada u mahadsan aniga fariin baan rabaa dadkiina dabadda jiraa in aan u gudbiyo fariintaasi waxa weeye shirka midnimo ee geda ka socda sidii aan rabnay dadka dabadda jira ugama ay soo qeybgelin waxaan codsanayaa dadkiina dabadda jira in aada shirka shaan oo taageero dhaqaale iyo taageero tegitaan oo aada tagtaan bare aadan shire bare hiiraale ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd dadka ku dhegaysanaya ee madashan sigistii kuu fadhiya ee waraysigaaga la socday maxaad kula dardaarmi lahayd waxaan usoo jeedinayaa oo aada iga gaarsiinaysaan fariinta ah shirka ka socda gedo qoyskiisii hore ama wejigiisii hore wuu soo gabagaboobay wixii lagu khilaafsanaa oo ugu weynaa oo ahaa ugaasnimadana waa la gebagabeeyey waxaana ugaas noqday ugaas maxamed ugaas xis ugaas maxamed ugaas cumar ugaas xisi insha allahu labada wiig oo soo socotana waxaa qorshaysan wejigiisii labaad oo midnimo two in uu insha allahu furmi doono waxaana ka qayb gelayo isugu imaan doona hadi qaybma oo lagu gelinaya dadka kasoo jeeda jubbaland dadka kasoo jeeda laga soo qaybgelinaya oo lagu martiqaadaya waxa kasoo bixi doonana kaan hordhici mayno laakiin markii dadkaasi isu yimaadaan oo ay tashadaan oo dhibaatada haysata isu sheegaan siday uga gudbi lahaayeenna ay isla fahmaan markaasuu soo bixi doonaa waxa mustaqbalkooda uu noqonayo haddii alla idmo laakiin waxaa idin sheegayaa in si fiican oo aad kooran u ah inuu dadka soomaaliyeed ay diyaar ugu yihiin arrintaas ugana soo horjeedaan kooxda dhibaatada ku samaynaysa marka waxa weeye anigu fariintaasaan dirayaa barnaamijkuna halkaas inuu inoogu xidhmo waan jeclaan lahaa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi dheeraa ee aan la yeeshay siyaasiga weyn colonel bare aadan shire bare hiiraale oo jooga magaalada muqdisho aad iyo aad ayaan kugu mahadinayaa bare hiiraale sida wanaagsan ee dulqaadka sawirka iyo weliba ixtiraamka mudan ee aad su-aalahan kuusoo bandhigay aad dhammaantoodba aada uga jawaabtay aad iyo aad baan mar kale kugu mahadinayaa
madasha iyo dadka ku jiraba rag iyo dumarba aada iyo aad waan idiin salaamayaa dadka ina dhegaysanayana waxaan leeyahay madasha sirty inagala socday iyo dadka kale ee hawada inaga dhegaysanayaba dhammaantiinba dhegaystayaal tan iyo kuwankeena dambe waraysigaasi kan xiga waa cali xalaale oo dhammaantiinba idinle sidaa iyo nabad geliyo